bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsana khiyaarta aynu jecelnahay oo meel walba oo aad ku sugan tihiin waa maalin khamiisa taariikhdu ay ku astaysan tahay toddobaiylabaatanka bisha nofembar sannada labada kun afar iyo tobanka kusoo dhowaada dhegeysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya xarunta madaxtooyada villa soomaaliya ayaa waxa ay tilmaamayaan inay soconayaan kulamo hoose oo u dhexeeya madaxda dalka soomaaliya taasoona ku aadan xalinta khilaafka mas-uuliyiinta dowladda federaalk ee soomaaliya kulan habeennimadii xalayaha dhexmaray madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo qabya ayaa la tilmaamay in muddo ah inuu qaatay inkastoo weli aan laysku afgaranin heshiis rasmi ah oo ay labada dhinac gaareen balse waxaa la sheegayaa in weli lagu howlan yahay xalinta khilaafka u dhexeeya madaxda sare ee dowladda federaalk ee soomaaliya ra-iisul wasaarahana ugu si nabada uu u banaynayo kursiga ra-iisul wasaarenimo ee haatan uu ku fadhiyo kaasoo haatan murankiisa u saameeyey dhammaan hay-adaha dowladda federaalk ee soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa la tilmaamay muddooyinkii lasoo dhaafay inaysan wanaagsaneen ama waxaan wanaagsaneyn muddooyinkii lasoo dhaafay wada shaqaynta ka dhexaysa labada hay-adood ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayadoona sidoo kale shacabka ay arintaasi walaa xoogan ku abuurtay taasoona keentay in beesha caalamka ay kalsoonidii qabtay dowladda federaalk ee soomaaliya ay yaraatay warar hoos oo laga helaya labada xafiis ee ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ayaana tilmaam ayaa xaqiijinaya jiritaanka wadahadalada labada mas-uul u dhexeeyo dhanka kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa habeennimadii xalayaha kulankula qaatay gudaha xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya xildhibaanada kasoo horjeeda mooshinka ka dhanka ah xukuumadda u hogaamiye cabdiweli sheekh axmed maxamed taasoona in muddo ay ka wada hadlayeen sidii xaaladda loo deji lahaa khilaafka u dhexeeya labada mas-uulna ee lagu xali doono si hoose sida uu tilmaamay madaxweynaha soomaaliya waxaana xildhibaanada sidoo kale loogu baaqay inay jiyaan buuqa iyo sidoo kale rabshadaha ka dhanka ah kulamada baarlamaanka soomaaliya dhanka kale mudanayaal ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa ugu baaqay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya ka hor maalinta axadda oo lagu waday in ay bilaabato dooda mooshinka ka dhankaas sida ay tilmaameen inuu iska casilay xilkaasi ayagoona tilmaamay inuu lumiyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya wada shaqayntii kala dhexaysay baarlamaanka iyo sidoo kale madaxweynaha soomaaliya qaar ka mid a mudanayaasha baarlamaanka oo ayagu si aadah kaga soo horjeeday muddooyinkii lasoo dhaafay kulamada ka dhacayay xarunta golaha baarlamaanka soomaaliya ee habdhaqanka qaar ka mid a mudanayaasha baarlamaanka ayaa waxay ugu baaqeen ra-iisul wasaaraha soomaaliya in si deg deg ah uu iska casilo xilka ra-iisul wasaarenimo ee dalka ka hor inta aan la gaarin maalinta axadda oo lagu wada sida ay sheegeen inuu bilowda ka hadalka iyo sidoo kale coduqaadista mooshinka ka dhanka ah xukuumadda ee yaalla haatan golaha baarlamaanka soomaaliya qaar ka mid a mudanayaasha baarlamaanka oo kulan ku yeesha gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya ayaa waxaa kulankooda markuu soo dhammaaday kadib warbaahinta u akhriyey xildhibaan cismaan xaaji cali kaasoona faahfaahin ka bixiyey waxyaabihii iyo warmurtiyeed ka soo baxay kulanka ay yeesheen xildhibaanada iyagu wada mooshinka ka dhanka ah xukuumadda u hogaamiyey cabdiweli sheekh axmed maxamed
qodobkii labaad ee ku saabsanaa xildhibaanada ka dhex wada fowdada golaha shacabka waxaa ugu horeeya namber kow waxaa nasiib darro ah xildhibaankii loo idmaday ka turjumidda danta dalka iyo dadka soomaaliyeed iyo ilaalinta dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka u yaalla inuu ku kaco ficillo qas iyo fowdo ah oo wax u dhimaya habsami u socodka howlaha golaha shacabka xasiloonida dalka iyo dowladnimada soomaaliyeed laba xildhibaanada tirada yar ee buuqa iyo fowdada wada waxay meel uga dhaceen sharafka iyo karaamada baarlamaanka waxay ku xadgudbeen dhammaan xeerarkii golaha shacabka ee ilaalinayay habsami u socodka howlaha golaha iyo hantida qaranka ee goluhu adeegsado tusaale ahaan waxay golaha la soo galeen islooganno iyo hadallo kicin kara xasilooni darro abuurayana khalkhal siyaasadeed iyo mid amni waxay xoog u adeegsadeen shaqaalihii golaha shacabka iyo ciidankii amniga ee xarunta baarlamaanka waxayna in ka badan toban jeer jeexjeexeen ajandihii iyo magacyadii xaadirinta xildhibaanada waxay burburiyeen codbaahiyaal qalabkii isgaarsiinta iyo korontada ee golaha shacabka waxayna hor istaageen amaradii iyo talooyinkii guddoonka golaha shacabka u soo jeediyey saddex haddaba si looga hortago in la caadaysto fowdada iyo u hoggaansanaan la-aanta u hoggaansamin la-aanta amarka amarada guddoomiy guddoonka golaha shacabka waxaan codsanaynaa in xildhibaanadii ku kacay ficiladaas laga qaado tallaabo anshax marin ah oo ku habboon qodobkii saddexaad ee u dambeeyey wuxuu ku saabsanaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda kow waxaan ka anfariirnay ereyadii ka soo yeeray ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed shirkii jaraa'id ee uu qabtay afar iyo labaatankii nofembar labada kun iyo afar iyo tobanka ereyadaas oo ay ka muuqatay mas-uuliyad xumo iyo kalsooni darro aada u baaxad weyn isagoo u gafay mudnaanta isagoo u gafay mudnaanta iyo kala madax bannaanaanshaha hay-adaha dowladda iyo mas-uuliyaddooda shaqo intaba labo ra-iisul wasaaruhu wuxuu ku andacooday in mooshinka ay saxiixeen boqol siddeed iyo soddon xildhibaan ee guddoonka golaha shacabku xaqiijiyey in uu waafaqsan yahay dastuurka iyo xeroosaadka golaha shacabka uu ku tilmaamo inuu yahay xaaraan inuu yahay xaaraan isagoo si cad uga ugu xadgudbay dastuurka iyo xeroosaadka golaha shacabka ee qeexaya inuu leeyahay inuu leeyahay golaha shacabka awoodda kalsooni kala noqoshada ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa saddex waxaa nasiib darro ah in ra-iisul wasaaruhu soo abaabulo tiro yar oo xildhibaanno ah si ay qas iyo buuq uga dhex abuuraan golaha dhexdiisa isagoo si bareer ah u qirtay inuu ka dambeeyo isla markaasna ku sii dhiirigeliyey kuna abaalmariyey joogtaynta falalkan guracan ee lagu naafaynayo howlihii dastuuriga ahaa ee golaha shacabka taasoo dhaawacaysa kala madax banaanshaha kala madax bannaanaanshaha iyo isla xisaabtanka ka ka dhexeeya golaha shacabka iyo xukuumadda afar waxaa kale oo la yaab leh in ra-iisul wasaaruhu si bareer ah u been u been tarjumay war murtiyeedkii guddoonka baarlamaanka isagoo uga dan leh in uu sii jiido wakhtiga si uu u helo cimri dheeri siyaasadeed shan waxaa ayaan darro ah in ra-iisul wasaaruhu si qayaxan oo xadgudub iyo ixtiraam darro ah warbaahinta uga dhaleeceeyo xildhibaanadii siiyey sharciyadda uu ku joogo lix waxaa xusid mudan in ra-iisul wasaaruhu iska indhatirayo inuu lumiyey kalsoonidii iyo wada shaqayntii aqlabiyadda golaha baarlamaanka ama golaha shacabka tii madaxweynaha iyo inta badan ee golihiisa wasiirada sidaa darteed waxaan u soo jeedinaynaa inuu xilka isaga dego inta aan loo qaadin codka kalsooni kala noqoshada golaha shacabka maalinta axadda ah ee taariikhdu tahay soddonka nofembar labada kun afar iyo tobanka si fursad loo siiyo ra-iisul wasaare samata bixin kara dalka iyo dadka soomaaliyeed lana shaqayn kara hay-adaha dastuuriga ah ee dalka wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer xisbi ayaa maanta looga dhawaaqay magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya iyadoona xisbiga guddoomiye uu ka noqonayo guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir maxamuud axmed nuur tarsan kaasoona loo magacaabay hogaanka cusub ee xisbiga siyaasadeed ee looga dhawaaqay magaalada muqdisho magacaabista xisbigan ayaa waxaa ka ku dhawaaqida xisbigan ayaa waxaa ka qayb galay bulshada qaybaheeda kala duwan siyaasiyiin iyo waxgarad iyo qaar ka mida mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya waxaana guddoomiyaha oo goobtaasi ka hadlay uu tilmaamay in xisbigani uu yahay mid tiigsanaya hamilooyin dhowr ah oo ay ka mid tahay habsami soo celinta bilicdii iyo sidoo kale kala dambeyntii dalka soomaaliya iyo sidoo kale ku guuleysiga in laga baxo marxaladaha haatan oo maraya dalka soomaaliya taasoo ay qayb ka tahay khilaafyada inta badan ee ragaadiyay madaxda dalka soomaaliya tarsan ayaa dhanka kale waxa uu tilmaamay in haddii xisbigooda uu hana qaado dalkan uu ku guulaystay inuu ka arrimiyo oo tiigsan doono waxyaabo dhowr oo ay ka mid tahay siday ummadda soomaaliyeed dhibaatooyinka kala duwan ee haatan haysta ay kaga bixi lahaayeen muddooyinkii lasoo dhaafay ayaa magaalada waxaa kusoo badanayay xisbiyada siyaasadeed oo looga dhawaaqayo ayagoodana xisbigani haatan ay ku midaysan yihiin siyaasiyiin dhowra hore xilal kaga soo qabtay gudaha dalka soomaaliya kuwaasoona haatan u muuqanaya kuwa isu bahaystay sidii ay wax kaga bedeli lahaayeen xaaladda haatan dalka u marayo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka ximin iyo xeeb ayaa maanta u anbabaxay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayagoo halkaasina ay casuumaad ka heleen maamulka galmudug ee u hogaamiyey cabdi xasan cawaale qaybdiida qaar ka mida mas-uuliyiinta magaalada gacadaad oo ka anbabaxaya oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay tilmaameen inay soo dhoweyn ka heleen maamulka galmudug taasoona ay kala arrinsan doonaan sidii sare loogu qaadi lahaa iskaashiga labada dhinac iyo sidoo kale dardargelinta maamul sameynta gobolada dhexe ee dalka soomaaliya waxayna tilmaameen inay filayaan in kulamada dhexmari doona labada dhinac uu kusoo dhammaado si guul ah waxaan rabnaa inaan u ambabaxno haddii la yidhaahdo magaalada gaalkacyo oo aan uga qayb gelayno shir oo si gaar ah ay u wada yeelanayaan labada maamul ee maamul goboleedka ximir iyo xeeb iyo maamul goboleedka galmudug shirkaas oo maxaa la yidhahda ka dhici doona magaalada gaalkacyo waxaana martiqaadka inoo fidiyey dowlad goboleedka galmudug waan uga mahad celinayna insha allah shirkaas waxaan ku lafaguri doonaa haddii alla yidhaahdo sidii aan u xooji lahayn maxaa la yidhaahdaa iskaashiga maxaa la yidhaahdaa oo aan uga shaqayn lahayn nabadda waxa kale oo maxaa la yidhaahdaa aan rabnaa inaan uga hadalno sidii aan uga midho dhali lahayn shirkan maamul samaynta gobolada labada gobol ee ka dhici doona magaalada cadaado haddii alla yidhaahdo waxaan rajaynaynaa in aan maxaa la yidhaahdaa guul ballaaran soo gudno labadan maamul maxaa la yidhahdaa waa laba maamul oo saaxiib ah daris ah wax walbana ay ka dhexeeyaan waa maasha wararka naga soo gaalaya magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoosena waxay tilmaamayaan in ciidamada ammaanka ee maamulkaasi howlgalla ay ka sameeyeen gudaha magaalada kismaayo in nawaaxigeeda ay gacanta kusoo dhigeen rag lala xiriirinayo inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab taliyaha ciidanka ammaanka ee magaalada kismaayo ee maamulka jubba maxamed xasan barre ayaa waxa uu ka warbixiyey howlgallo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada kismaayo asigoona sheegay inay gacanta kusoo dhigeen rag ay la xiriirinayaan al-shabaab asigoona dhinaca kala tilmaamay in wax laga bedeli doono xaaladda amni ee haatan ka jirta magaalada kismaayo ee xarunta maamulka kumeel gaarka ee jubba taliyaha ciidanka maamulka jubba ee u magacaaban magaaladaasi ayaa waxa uu sidoo kale tilmaamay in howlgallada muddooyinkii lasoo dhaafayba ay jireen sidoo kalena haatan lasii dardargeli doono si loogu guuleysto in wax laga qabto amni darrada muddooyinkii lasoo dhaafay laga dareemayay qaybo ka mida magaalada kismaayo dadka nabadiidka ah ee aan cidna aan dhaafin ee maatidana laaya yaan raadinaynay dadkii adigu aan kusoo guulaysanay qaybo fara badan inaan soo qabanno ilaa afar iyo labaatan qof baan soo qabanay oo aan gacanta ku haynaa hadda oo garaal ah waxaana la saarayaa maxkamada la saaraya hadii la yidhaah afaraatan qof oo rag ah oo al-shabaab ah oo u soo galay magaalada kismaayo gudaheeda inay howlgallo ka fuliyaan laakiin ay ku guulaysan waayeen oo iyagii lafahoodiiba laqaqabtay weyaan way jiraan huba kuwa bamka gacanta laga tuura iyo maxaay waxyaalo kaleba waan ku qabanay iyaga laftooda waa waa lala keenaya maxkamada lala keenaya odayaasha dhaqanka iyo midnimada beelaha hawiye gudoomiyahooda maxamed xasan xaad ayaa waxa uu ka hadlay khilaafka mas-uuliyiinta dalka u dhexeeya haatan asigoona tilmaamay sidoo kale in haatan wixii ka dambeeya arrintan aysan ka aamusi doonin ee ay ka geli doonaan dhexdhexaadin ku aadan sidii loo dhammayn lahaa khilaafta mas-uuliyiinta dowladda maxamed xasan xaad ayaa waxa uu tilmaamay inay haatan arrintani tahay mid dhabarjab ku keenaysa shacabka soomaaliyeed iyo sidoo kale beesha caalamka ee iyadu u howlan sidii garab ee usii lahayd dowladda federaalk ee soomaaliya balse haddii uu sii socdo khilaafkana ayuu waxa uu tilmaamay in wax badan arrintaasi ay wax ka bedeli karayso dhinaca odayaasha dhaqanka ayuu tilmaamay in haatan wixii ka dambeeyay arrintani aysan xil badan iska saarin balse haatan ay u gunto doonaan sidii ay u dhammayn lahaayeen khilaafka u dhexeeya mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya sida uu ka dhawaajiyey gudoomiyaha odayaasha dhaqanka midnimada beelaha hawiye maxamed xasan xaade xilli uu warbaahinta kula hadlayay gudaha magaalada muqdisho runtii waxa lagu farxi kara ma ahan muddana waa waa waa eegaynay oo wax hadda lasii lasii dhowro karaa ay meesha kama muuqdaan marka madaxda saro dowladda sida madaxweynaha iyo prime ministerka iyo golaha wasiirada iyo xildhibaanadaba waxaan ugu baaqaynaa arrintaasi in la caymiyo hadday mar afgaran waayeen madaxdii ugu sarreysay oo xildhibaanadii laftoodu ay wax kusoo kordhi waayeen oo aadaan ognahay natiijadu meesha ay haatan mareen oon maqlaynay beesha caalamka iyagana wararkoodii runtii waxaad moodaa inay rajadu aanay soo wanaagsanaanayn marka wax la dhowro kara hadda arrintu way ka qaraadhahay marka waxaan soo jeedinayaa arrintaas in maaragtay odayaasha lagu soo celiyo oo sida la ogyahay dowladda waa dowladda odayaalood aas-aaska marka horeba odayaalay ahayd hadeerna soodin habaraa loo celshaaya waxaan soo jeedinaynaa in dowrka odayaasha la soo celiyo ama wax laga wax laga bal iyagana wax laga barto والله waxaad ka horeeyay aad isuguma dhabar jibin kamana aalin laakiin haatan waxaan rabnaa markaas iyo markaan way kala duwan tahay rajooyin badan oo noo muuqanaya waxaad moodaa inaanay hadda soo wanaagsanaanayn marka sidaas darteed waxaan rabnaa inaan hadda xoog arrinta u galno dhagonweyl iyo maaragtay soo dhaweynna waa ka rajayeynaa insha allahu labada dhanba marka saasaan rabnaa in nala ku gacan siiyo xildhibaanada laftooda ay maaragta arrintaa nala garab galaan annagoon kala soocayn golaha wasiirada sidoo kale marka waxaan aad u codsanaynaa madaxda dowladda inay u dhaganugulaadaan dowladdana haddii waa la ogaya asaaskeedu waa odayaasha marka odayaasha in la ixtiraamo annaguna waa ugu baa dhaqaaqaynaa meelay joogaanba duubabka iyo nabadoonada iyo odayaasha soomaaliyeed ee haatan muqdisho ku sugan arrintaas sida ugu dhaqsaha badanna inaan maaragtay jawaab bal ka samayno aadaan u jeclaalahayn marka intaasaan rabaa inaan insha allahu aan aniga ku biiriyo ra'yigayga waana rajaynaa inuu ra'yigaasi inta badan oo waxtar noqon doono haddii alle warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khayaarta aynu jecelnahay waa naga intaa warka waxaa idiin akhrinaya aniguo maxamed nuur amiin tani intaan mar kale dib u kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh